subax wanaagsan dhegaystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a washington aasiya cumar oo ahayd hooyo soomaaliyeed oo toddobiyo labaatan jir ah ayaa isniintii lagu dilay magaalada bristol ee dalka ingiriiska kadib markii uu tohoreeyey saygeeda oo lagu magacaabo aadan daahir wariyaha v o e da ee london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa dilkan ka wareystay ayaan cabdulaahi macalin oo ku sugan magaalada bristol qaraabo dhowna ay yihiin marxuumadda aasiya cumar iyo odaygeedii aadan daahir
alxamdulilah horta amaraa dhacay qadar rabiyaa dhacday gabar walaashay iyo walaalkey ilaahay isu sawday oo ahaa wiili gabar isqabo alxamdulilah shuur bilcaalamiin sida wuxuu dhaceen haddaan kuu sheego kolley laba qof oo isdagaasho waxay isku qabteen lama sheegi karo qof ogaan kartana dhexdooda ku jirta ma lahan un meeshi waxaa imaatay un midi gabadha laba midiyooda ku taalo two centimeter camal dhinacan oo bidixda iyo dhinaca kaleeto midigto iyadana wax yar ilaa two centimeter laakiin gudaha xoogaa ilaa three centimeter usii gaarayso alxamdulilah taas marka midigta uga dhacdaa dhimashada keenta oo halbooley geystay wax kale oo midi iyo dhaawac kaloo gabadha ku dhaca malahan amarka ilaahaana ku yimid annagana amarka ilaah iyo qadarta aaminsannahay waa ka xumahay dilkaas sabir iyo imaan allah idinka siiya marka hore laakiin waxaan jecelahay bal inaan ku weydiiyo ma la og yahay ama ma ka warhaysaan ilaa iyo hadda sababta uu aadan daahir u dilay xaaskiisii aasiya cumar wallaahi lama sheegi karo xoogaa wixii yaro isqabadaha waxaa ka dhex dhacay laba gabadh kaloo iyadana ka sansayda oo jamaalo la dhahayo wiilka la dhalatay fiidnimadii maray ten o'clock ama camal ahayd hal mar ay isqabteen isku qayqayliyeen aadan markaas uu dhex taagnaa wuu kala celiyey gabadha walaashiisuu banaanka usoo eriyey asigii xaaskiisana dibay guriga ugu noqdeen kadib wax ka dhex dhaca lama sheegi karo afartan daqiiqa kadibna gabadha marka qadartaaba ku imaadtaba twaalif o'clock gabadha mayday ahayd boliisaan u imaaday ten terty oo marka dagaalka wuxuu ku imaaday labada gabdhood boliiska iyadaaba la hadashay marxuumadda allah naxariistee oo dhahday wax dhiba ma jira meeshaan aniga gabar walaashay sagaalna wayna tagtay oo nisma husband anagana gurigeena gelina koolkii labaad oo dadka dariska ay maqleen qaylada intay maqleen ay u waceen forty minute a kasoo wareegtay marxuumaddana amarkii ku yimid saasay ku dhimatay waayahay wax marka ka dhexeeyey oo khilaafa oo aad ka warhaysaan ama aad kala sheekaysatay gabadha ma jirta maadaama aad ehel tihiin sidoo kalena aad ii sheegtay inaad tahay dadkii ugu horreeyey ee meedkeeda arkay maya wax khilaaf ah oo ka dhexeeya labadaas ilaahay unbaa ogaan kara annaga ma ogeyn ayagoo nabad qabo oo gabadhaas laba gabdhood oo kaliweel oo yaryar oo iyagana adeerkay dhalaala joogay way kasoo tageen dad un gurigooda galay ahaayeen xataa ma gudaha maba sii gelinba gabadha meydka jikadu ka dhex dhacay irida koo marka laga galo gurigooda jikadaa la galaa jikaday isku qabsadeen amarku ku dhacay gudaha xataa looma sii gudbin oo haafan hour aaba kasoo wareegtaba teemka oo gabadhihii kala tageen iyo teemka gabadho dhimatay meeqa sana ay jirtay markaa marxuumadda allah u naxariistay aasiya aasiya waxay jirta labaatan iyo toddoba jir ay ahayd waa gartay meeqa carruur ay ka tagtay waxay ka tagtay laba carruur ah wiil iyo gabar wiilka sideed jir sideed sano hadda laas maanta noqday gabadhan four years imise sane ay isqabeen marka ama ay wada noolaayeen inta aad ka warhayso nine years sagaal sannadood sagaal sannadood sorry wax khilaafaada oo horay u dhex maray oo aada la socotiin miyaa jira ha way iskhilaafeen oo dad isqabo of course lama oga dhihi karo way isku dhadhaceen laakiin isku dhac oo dagaal oo gacan iyo dhib oo gaaro markaasoo lagu soo baxay ma jirin laakiin waxyaaba mar family closan horqeylo wax yar in caro iyo dagaalan way dhiciseen laakiin wax gacanahoo markaas loosugu soo baxa ama dhakhtar jug loo tago kale kama dhex dhicin waayahay marka n aadan daahir dabcan xaaskiisuu dilay allah u naxariisto laakiin wax dhibaato ah ama xanuun ah oo asaga laftirkiisa uu qabo o aad ka warhaysaan miyaa jira maadaama dabcan dil la geysto aysan sahlanayn aadan horta wax jiro goonihoo maanta oo la dhihi karay waa saas ma ahayn alxamdulilah shurub alcaalamin laasta two years uu iska yaraxa xanuunsanaa xoogaha iska barabalemaati oo wadankan uga imaaday uu shaqaysanayo laysankiisii oo laga ceshtay dareebalnimada three years ban laga dhigay adi xoogaha waxyaabaas islaha hadlo xoogaa stress kalaa iska haayan laakiin wax oo dhul la yaala ma aysan haynin ha xoogaa waa waa annagaa dhidhahaynahaa aadan saad u noqday sidiisii hore ma ahan wuu isbedelo wuu aamus maahan wax oo jiro oo meel la yaala markaas ama uu daawooyin u qaadanayo ma aysan haynin waayahay dadka waalidiinta u ahaa qoyskan iyaga ma la xiriirtay siduu yahay dareenkooda dareenkooda maasha allah aada u fiican yahay annaga dad islaan oo diin lahaa nahay labada gabdhood oo ilmaha ka wada dhintay waaye laba gabdhood oo isla dhalatay waaye labada oo isku dhigta waaye alxamdulilah iimaankooda inay qabaan wallahi way iska soo horjeedaan waa isla fadhiyaan ilaahay qadartan waa laba geeriyood waa ilmaheen iyo isdilay labaduba habiya ku yihiin taasi waxa ay ahayd ayaan cabdulaahi macalin oo qaraabo la ah hooyo soomaaliyeed oo lagu magacaabo aasiya cumar oo saygeeda uu ku dilay magaalada bristol ee dalka ingiriiska waxa ay khadka telefoonka ee bristol ugu waramaysay wariyaheena london ridwaan xaaji cabdiweli